afhayeenka baarlamanka sheekh aadan maxamed nuurmadow oo aanu weydiinay su-aal ku aadaneed xubno ka tirsan baarlamanka eedeymo ay u jeediyeen oo la xidhiidhay in guddoonka baarlamanku uu ka meermeerayo mooshin horyaalla baarlamanka oo xukuumadda soomaaliya iyo kenya ay siixdeen kaasi oo ku aadanaa dhinaca badaha ayaa taa waxa uu kaga jawaabay ma u malaynayo xildhibaanadu inay hadalkaas ay qabaan waayo waxay og yihiin markii mooshinka la keenay sida degdegta ahaa oo baarlamaanka loogu raciyay mooshinka markii la keeno guddoomiyaha wuxuu awood u leeyahay ama ku-xigeenadiisa marka ayaga xilka hayaan dastuurka wuxuu siinayaa maseexoosarka baarlamaanka shan maalmood inuu haysan karo shantii maalmood haddaan ayma sugin maalintii la keenay hal maalin kadib baarlamaanka luu geeyey waana la akriyey waana la soo badiyey weliba markaas kadib xukuumaddana maaragtay faahfaahin inay maaragtay arrintaas maadaama lasoo badinahayo oo la rabay in maaragtay waxyaalaha jeeyay macluumada inoo keento ra-isul wasaaraha waxaa ii soo qoray warqad iyo heshiiskii la saxiixay oo iswata ayagiina waa lasoo badiyey waa kan agtay yaallo oo maaragtay ku jira baakidan xafiiska dhexdiisu yaallo marka fadhigii baarlamaanka weli qabsoomin ajintaha koowaad oo haddana horyaalana asigu noqonayaa waana laga doodi doonaa insha allah maalmaha soo socda